dagaalka ayaa la sheegay haddaba inuu markii hore ka bilowday deegaanka lagu magacaabo karin oo ay ku sugnaayeen ciidamada puntland cali xaraare ayaa sidii uu dagaalkaasi ku bilowday ka waraystay cabdi muuse jaamac gaambe oo isagu joogay meel saddex kilomitir u jirta goobta uu dagaalku ka dhacay wuxuuna ugu horrayn weydiiyey sida dagaalku uu dhacay gobool arooriya waa dagaalku dhacay oo aan dhab wax loo arkayn laakiin ciidamo al-shabaab sabaa soo weeraray meesha ciidan meel jooga macnaha oo degan salbidhi ciidan bay soo weerareen halkaa dee khasaaraa ka dhacay meel dagaal ka dhacay khasaaraa ka dhacay macna marka weerarka yaa soo qaaday ma ciidamada mise qolada kale ay la dagaalamaysa qoladaas qoladii kale la dagaalamaysaa soo qaaday waa tahay iyagoo infantaryda macnaha oo lug lugeynaya ciidan luga aan waxba baawur iyo waxba dagaalkaas hadduu dhacay daqiiqada ka bacdi dee gurmadkii baa isqabsaday macnaha iyo ciidamadii mana puntland baa soo baxay si xoog lagu soo baxay yaa usoo gurmaday ciidanka puntland ee saldhigga fadhiyey ee lasoo weeraray sidaad sheegtay yaa usoo gurmaday waxaa usoo gurmaday ciidamada garaawiista ciidamada beesta ciidamada birmadka la yidhaaho saddex ciidan oo kale ayaa usoo usoo gurmaday a goobtaa nin birmadkaabaa kaga dhintay qolada birmadka ciidamada puntland a waaya maxaa kaloo kuu muuqday khasaaraha adigu gaari gurtayna waa jira yaa lahaa gaariga gurtay gaariga xagga puntland baan hayna waayahay dhimashada maxaa kuu muuqday ama dhaawaca labada dhinacba dhimashada dhinacan saddexdii hor baa ii muuqanayay dhinacee dhinaca puntland dhinaca kalena sida laisoo sheegayo mana anigu goobtaas waxoogaa laga yar durugsan tahay oo dagaalka waa lala durkay nimankii waaya waa la kiciyey goobtaa lala durkay waxaa la ii sheegayaa in rag badani halkaas oo qoladii wax soo weerardhay inay halkaa ku dhinteen waaya qaybna la qabtay indhaha ma ku qabatay adigu cid gacanta lagu dhigay anigu waxaan arkayay saddex gacanta lagu dhigay oo halka baa baahaana dhaafsiiyey saddex qof oo kooxdii dagaalka soo qaadaya ayaad indhahaga ku aragtay mhm oo la qabtay waa la qabtaa waayahay gaambow dagaalka maxaad ku qiyaasi lahayd ma dagaal xoog le buu ahaa mise dagaal muddo gaaban socday buu ahaa wallahi dagaalkaasi wuxuu galay goor subaxnimaa ilaa afar saac u soconayo marka dagaal xoog lu ahaa a haddana nimankii dee ka- xaggaas nimanka xaggaas oo ye- oo weerarka soo qaaday waa la cayshay waa ciidamadii unbaa me- wadamo halkoodii jooga macnaha sida saldhigoodii iyo halkoodii jooga saldhigyadii jooga waayahay kooxda aad tiri Puntland.
kooxda aad tiri markaa waa la riixay amaba waa waa la ceydhishay xaggay ku noqdeen marka ma Ah.
buur- buurtii galgala oo lagu tuursanaa marka hore inay ka yimaadeen aagagii lagu tuunsanaa bay aadeen meel kastaaba ha noqotay galgala iyanu war ma hayo macnaha meel ay kasoo baxeen laakiin meeshii ay lagu tuunsanaa bay aadeen aw lagu tuunayay waa tahay gambow maxaad odhan lahayd tiro intee la eg ba ahayn dadka weerarka soo qaaday adigu saddex ilaa konton iyo lagu sheegay dadkii macnaha iro xogagaal siday ii sheegayaan ha dad kontona bay ahaayeen markii adigu saddex unugood baa la sheegay sida macnaha saldhigii qoladii saldhigga joogtana ay u sheegtay qolada kale oo buuraha xisiya ka gursana ay u sheegeen waa tahay iminka xasiloonida iyo xaaladda agagaarka laag iyo karin iyo dhulka dagaalku ka dhacay waa sidee aada u xasiloon yahay wax dhib oo ka jira iyo wax xabad oo ka dhaceysa iyo wax macnaha rugshaa oo ka socota midna ma jiraan sidiidaa loo kala degan yahay shacab iyo ciidan sidiisi loo kala degan yahay wax ka jiraa ma jiraan
kaasina waxa uu ahaa waryaheena cali xaraare oo isagu dagaalka siduu u dhacay ka waraysanayay cabdi muuse jaamac